miikaah cutubka labaad waxaa hoogay kuwa xumaanta ka fikira oo waxyaalaha sharka ah sariirahooda ku hindisa markii waagu beryo ayay sameeyaan maxaa yeelay taas gacantooda baa xoog u leh oo waxay damcaan beero kolkaasay xoog ku qabsadaan oo waxay damcaan guryo oo way iska qaataan oo waxay dulmaan nin iyo reerkiis iyo xataa nin iyo dhaxalkiis haddaba sidaa daraaddeed rabbigu wuxuu leeyahay bal eega waxaan hindisay bilaayo qoyskanka gees ah taas oo aydan surkiinna kala bixi doonin oo weliba si kibir leh uma socon doontaan waayo waa wakhti xun wakhtigaas waxaa laydinku qaadi doonaa masaal waxaa lagu bororan doonaa baroor aad u weyn oo waxaa la odhan doonaa annaga waana la wada baabbi'iyey isagu waa beddelaa qaybtii dadkayga bal sidee buu iga wareejiyaa oo beerahayagiina wuxuu u qaybiyaa caasiyiinta sidaa daraaddeed ururka rabbiga dhexdiisa kuma lahaan doontid mid wax ku qiyaasa xadhiga saamiga waxay iyagu ku yidhaahdaan waxba ha sii sheegina iyagu kuwan waxba uma sii sheegi doonaan oo hadallo caay ah kama dhammaan doonaan reer yacquubow ma waxaa la odhan doonaa ruuxii rabbigu miyuu soo dulqaadasho yaraaday kuwanuse ma falimahiisiibaa miyaan erayadaydu wax wanaagsan u tarin kii si quman u socda laakiinse waayahan dembeba dadkaygii wuxuu u kacay sidii cadow oo kale waxaad marada ka saartaan dharka dadka jidka ammaanku maraya sidii kuwa dagaal ka noqda dumarkii dadkayga waxaad ka saartaan guryahoodii wacnaa oo carruurtoodii yaryareedna waxaad weligiin ka qaadataan ammaantaydii sarajoogsada oo taga waayo tanu ma aha nasashadiinna maxaa yeelay waxaa jirta wasaq wax ku baabbi'inaysa baaba xoog badan nin dabeel iyo khiyaano ku dhex socda hadduu been sheego oo yidhaahdo waxaan wax kaga sii sheegayaa khamri iyo wax lagu sarqaamo xataa kaasu nebi buu dadkan u noqon doonaa reer yacquubow sida xaqiiqda ah dhammaantiin waan soo wada shirin doonaa sida xaqiiqda ah waxaan soo ururin doonaa kuwa dadka israa'iil ka hadhay oo waxaan iyaga isugu wada keeni doona sidii idihii busraa sidii ari daaqsintiisii ku dhex jira oo dadkooda badan daraaddiis aad bay u buuqi doonaan kan waxjebiyo ayaa hortoo tegey way soo farabaxsadeen oo waxay u gudbeen xagga iridda oo halkaasay ka baxeen oo boqorkoodiina hortooduu maray oo rabbiguna waa kan madax u ah